walaalow aad baad u mahadsan tahay jazaak allahu khayr waxaan rabaa inaan warbixin gaaban aan ka bixiyo isbitaalka garbaharey xaaladiisa iyo waxyaalaha nagu dheliyey inaan muxuu ahaa aan sameyno isbitaal ku yaala gobolka jaro sida aada la socoto gobolkaanu waa gobol aad u ballaaran oo ka kooban ilaa iyo sideed degmo iyo muxuu ahaa wax kasaayid ah gobolkan dadkiisa intii badnayd dibadda ayay jiraan dadkaas waxaa u badan muxuu ahaa iisheeg dadkii u dhashay gobolka kan waxay go-aansadeen oy go-aan ku gaareen inay dadkoodii bulshadii ay ka tageen ay wax u qabtaan dadkaas marka waxaa dhacday in nala siiyey warbixin ku saabsan gobolkii inay ka jirto isbitaal la-aan oo isbitaalkii hore oo degmada garbaharey ku yaalayna uu baaba-ay laakiin ay jirto isbitaal la bilaabay oo aada u weynaayo ay bilowday dawladii kacaanka gabdho marka kamida beesha sado ayaa waxay go-aansadeen marka isbitaalkaas si loo daboolo baahidii gobolka gobolkaas oo aada u baaxad weyn baahidiisii degmooyin badanna ay ku baahsany ku hareereysan yihiin inay muxuaha baahi tiraan si loo baahidaas loo tirana in la helo yacni meel ku filan iyo isbitaal munaasib ah sidaas darteed ayay muxuu ahaa gabdhihii waxay go-aansadeen inay isbitaalka dhisaan arrinta horta isbitaalka bilaabistiisu saas ayay ku salaysnayd waa tahay hawshan dhismaha isbitaalka degmada garbaarey ma haween qurba joog ayaa isku xilqaamay inay dhisaan isbitaalka degmada garbaarey waxaa isku xilqaamay gabdhaha beesha sade ayaa isu xilqaamay oo gartay ayagu jeebko iyagoo ilaahay la kaashanaya subxaanahu wa tacaala inay iyagu jeebkooda ay ka dhisaan oy ugu gargaaraan dadka walaalahooda ee ku nool gobolka gabay iyo inta islaamah oo kale ee ka faa'iidaysanaysa
waa tahay marka hawsha dhismaha isbitaalku hadda halkee ayay idiin maraysaa
hawsha dhismaha waxay noo maraysaa meel horta waxaa nimid isbitaal baaba-ay oo la burburiyey oo markii horena isagoo dawladdu bilowa ay ka tagtay hadda dhismihii waa bilownay zeron kasoo bilownay meel eber ahaan kasoo bilownay haddana wuxuu marahayaa meesha aad arki doontaan oo sawiradiina la sawiradiisa laydiin soo diray oo aad u qurux badan ayuu hadda marayaa
dhismaha markaad dhammaystirtaan ma u haysaan qalabkii caafimaadka iyo shaqaalihii ama dhakhaatiirtii ka howlgelilaha isbitaalka
arrintaas waxaan rabnaa inaan la kaashano horta arrinta waxay ku bilaabatay sida andaan waxyar dib kuugu soo celiyo yacni gabdhaha waxay go-aansadeen inay isbitaalka dhammaystiraan oo ay inay dhamaystiraan inay bilaabaan bay go-aansadeen wixii kale oo yani karaanka ka baxsanna ay la kaashadaan yani bulshadooda kale iyo dadka ganacsatada ah iyo dadka dhakhaatiirta ah iyo intii ka naxaysa gobolka kano inay wax u qabato rabta inay la yani ay la kaashadaan ayay go-aansadeen
waa tahay marka isbitaalka dhismihiisa lacagta ku baxaysa ma inoo sheegi kartaa guud ahaan intay dhan tahay
isbitaalka guud ahaan lacagta ku baxaysa markan la qiyaasay oo injineerka aan la tashanay oo injineerka uu noo sheega wuxuu noo sheegay lacagtaasu saddex boqol iyo siddeetan kun oo dollar inay tahay macal isbitaalka dhismihiisa macal qalabkii oo haddee qalab casri ahoo fiican oo yani u qalmaaya isbitaalka iyo xaalkiisa yani lacagta markaas ku baxaysa waxaa ku qiyaasnay inay tahay lacag muxuu ahaa saddex boqol iyo siddeetan kun oo dollar ah ilaa iminka markaa lacagtaad haysaan waa imisaa lacagta hadda aan hayno oo gabdhaha aan ka helnay lacagta hadda gabdhaha aan ka helnay waxay ay dhan tahay lacag konton kun ah oo dollar baan gabdhaha ka helnay ilaahay khayr ha siiye waxaa noogu soo daray lacag toban kun ah cabdirasaaq maxamed aadan abu hureyre ayaa lacag toban kuna noogu soo daray lacagta marka isbitaalka aan hadda u hayno waa lacag lixdan kun ah oo aan isleenahay isbitaalka meel fiican ayay gaarsiinaysa aan isleenahay laakiin ay weli taagan tahay baahidii isbitaalka ugu dambeyn ma isleedahay isbitaalkani dhismihiisa marka lasoo gebagabeeyo wuxuu u adeegi doonaa dhinaca caafimaadka bulshada ku dhaqan garbaari iyo deegaanada kale ee hoostaga
si fiican si fiican aad buu ugu muxuu ahaa ugu filnaanaya isbitaalku wuxuu ka kooban yahay afartan qol buu ka kooban yahay afartankaas qof jiifkii baa ku jira muxuu ahaa isha waxaa ku jira xafiisyadii baa ku jira dhakhaatiirta waxaa ku jira meelihii daawooyinka la dhigayay baa ku jira waxaa ku jira meelihii muxuu ahaaye alaabada baaritaanka waxoo dhan la dhigayay baa ku jira aad baa waxaan is u leehay ama ilaahay uga rajaynaya isbitaalkaanu inuu noqdo isbitaal ay ka faa'iidaystaan gobolka gado iyo inta ku xar ku heeraarsanbo inay ka faa'iidaystaan ayaan ilaahay ka rajaynaya wuuna noqonayaa isbitaalkuna wuu dhismayaa biidni illahi isbitaalkuna aad buu u dhismayaa dadka gobolkana hamiday u hayaan inay dhisaan dadka dibaddana haddee wayba u taagan yihiin laakiin waxaan rabaa walaalow intaanan ka bixin ka hor inaan codsi aan sameeyo ayaan rajaynayaa codsigaas wuxuu ku aadan yahay horta laba arrimood baan rabaa inaan ka hadlo arrinta koowaad waxaa weeye waxaan u mahad celinayaa oo aad ugu mahad celinayaa gabdhaha u dhashay yacni gobollada kan muxuu ahaa gede iyo galguduud u dhashay oo beesha sada ayaan u mahad celinayaa ilaahayna waxaan ka baryaya subxaana watacaala gabdhahaasu liibaan badan inay helaan baan ka raja adduun iyo aakharabo la-anna waxaa weeye waxay u hureen inay ay ku baraarugeen inay dadkoodii iyo dalkoodii iyo muxuu ahaa ehelkoodiiba ay wax u qabtaan waxayna muxuu ahay rajaynayaan isbitaalkan intay dhisaan isbitaallo kale iyo yani wax badan inay qabtaan bay rajaynayan horta gabdhahaas waan u mahad celinayaa waxaan kaloo muxuu ahaaye taan codsi u dirayaa dadka ganacsatada ah oo muxuu ahaa adduunka meelay kala joogaan u dhashay gobollada tan u dhashay inay na caawiyaan oo isbitaalka naga caawiyaan yani isbitaalka keliba ma ahan isbitaal baa loo baahan yahay aeroboor baa loo baahan yahay wadooyinkii baa loo baahan yahay yani mijo dhooqa midba say u kala horeysa loo hormariyaa baa la yidhi hadda isbitaalkii baan gacanta ku haynaa meel fiicanna wuu marayaa horumar iyo nolol iyo dhaqaalo iyo wax walbana gobolka wuu usoo heynayaa arrintaasa waxaan ka codsanaynaa dadka ganacsatada ah inay isbitaalka noo dhisaan oo nala qalabeeyaan dhakhaatiirta u dhalatay macnaha gobolkaana waxaan ka rajaynaynaa iyagana inay si voluntary ay noogu yimaadaan oy dadkooda daaweeyaan oy usoo noqdaan maxaa goboladooda usoo noqdaan intaasaan iyagana ka codsanaya waa dadka dhakhaatiirtana gaar baan uga codsanayaa inay kaalmeeyaan dadkooda daaweeyaan dadka ganacsatadaana waxaan ka codsanaynaa inay muxuu ahaaye isbitaalka dhamaystiraan qalabkiisa iyo dhismihiisaba inay dhamaystiraan